bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal meel kastii siin roogdan iyo si kasto maqalkii idaacadda warsan haysiin deeraay weliba hawada siin kulaha hamiinfayl ha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warsan qodobada oo ka barnaamijka kulanka warsan isinka dheegi doontaan oo anina siinkahay weliba ku mid aha dab khasaare jeysidii weliba usuku ka hay xaafadda cunay magaalada baydhabo barnaamijka kulanka warsan saasoo kale weliba isinka dheegi doontana gaaraha jiya oo ka godoomi buundada abo asharow ee magaalada baydhabo khasaaragayaa la sheegaya antila hadeersi isbitaalka guud ee magaalada baydhabo xubno guddiga adeega garsoorka maamulka koonfur galbeed oo xilka qaadowka suubi guddoomiyihii guddigaas maysheni anti atiilka lagu qaado guddoomiyihii guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheegi doonta saasoo kale weliba isinka dheegi doontana guddoomiyihii guddiga adeega garsoorka oo ha ka horjeesadii hilka qaadowka iyo kusuubiyeen xubno guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheegi doontaan wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed oo sheegtay anti xaqanleyin xubno guddiga adeega garsoorka anti xil ku qaadaan guddoomiyaha guddigaas xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kambeyn siyaasadeed suubiyahayaan xilla dhibaatiyo qabaan bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saasoo kale weliba isin dheegi doontana xildhibaano ku mid ah koonfur galbeed oo labahiisa matabiyowka iyo horumaryowka shacabka koonfur galbeed oo mooshiin ku sheeni madawiinaga koonfur galbeed mudane shariif xasan sheeg aadan oo ka barnaamijka iyo ka dheegi doonta saasoo kale weliba isin dheegi doontana bilo hataa dareera dalka soomaaliya oo dhan ku saara doona adowga soomaaliyeed sidaas weliba heray ra'iisul wasaare xasan cali kaydhe shacabha ku bogtaali deegaano ku mid ah koonfur galbeed oo xaalad nolol xumo ka haysata duleedka magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ku hadlayna xildhibaanada koonfur galbeed markii lagu reebay isjijiidka dhinida mooshiinka iyo haa mooshiinka ka horjeed oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheegi doonta intiisa dareer waliba siin la dareeriyey waan hasiin saaray anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana waliba galan gwiingiisa ay saaxiibkayga maxamed biike haka dhawaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan hamiignimo arbaaha galaasuu talaadan iyo bahaas taarigdan iyo keedanta soddon iyo kowda bilo tobanaad oktoobar sanadka labada kun toban iyo toddobada magaagay socdaal uu idaacadda warsan u farsamada b k u seetun iseed dhibic lama aalada satellite iyo live streamka si toos ayaa ninku ku dhugunsada aytan adduunka meel kastiisun ku roogdan dab khasaare jeysadii waliba usuku ka hay xaafadda cunay magaalada baydhabo sida gofya ka dhaawacanti lama kumid iyo hanraabayin lidukaan kalena ka gubudeen kuree dabku kahi suuqa xaafadda cunay ee magaalada baydhabo dabkan kahiya damyow iyo weliba usu dareeray ilaa lama saacadood welina damyowka dabkan ku qiibgaadaday maamulka xaafadda dhallinyarada xaafadda cunay iyo qiibo kale ee bulshada reer baydhaba oo ku shalkooya xaafado magaalada sababta dabkan usan kahi yaa weliba laka sheegay inuusan ka bilaabdi goob shaahi laka karyow oo gabartii shaahiga karyaasi la argay marshileediyayo oo gubudaasa dabkana uusan ka siifadi goobshadaal laka gadow oo isla suuqa cunay ku tirsan gurmadka lan sameeyey suuqa dabkanku kahi ya yaraay oo mehelna dabdamiisa ku qiibgaada damyowka dabkan markii laku reeba shacabka oo biyi meel suugan dhow ku shalsheeni iyo weliba haano caraka shubaay meelo dabka usa kafidi maamulka degmada baydhabo mas-uulku dareera yalanka aragna goobta waanan ku qiib qaadana damyowka dabkan usa dareeray muddada ka dhow lamada saacadood weliba suuqa hadeeray taliyaga saldhigga degmada baydhaba mukhtaar dugudow iyo ciidan isla dareereen waanan awoodna in iyo damyaan dabkan maadaama iyo unwadana dabdamislanka gurmudow hantida meelaka gubati dhallinyarada ku qiib qaadati gurmadkan haanu ku midda weliba iyo ha ku roorena garoonka banooni dheelka ee doctor ayuub stadium iyo oo markaasa dhiilay banooniga lugta islamarkaasna lan sheegi dab in ismiilasku kahi waano iyo oo ku hadalaayeen dareenka kiijo oo ka eedan qaabka iyo unka guulaysadeen damyowka dabkan iyo weliba iyo oo baaq indiraayeen maamulka koonfur galbeed maamulka degmada iyo weliba ganacsatada magaalada baydhaba magaay meeleray eneerayo isaak una madii dabkun kahaani meerugni isbartiimada rugni unago ayaar fiirsidaano mehe aragnay uun oo kahaw hoobuna taleefana hadirni may waraysanay dabkun kahaay may shidaala guudiyana neeray wala isbartiimada kuroogniya may suubinay intuin haroorna may wey inta kinaba may weydiyaanay bibiyo ayni shiida bilaawni wala dudumini aha gadaala bi kashendani heer may deernay inti unwaayn hataa halbooyd intinini aawi oo ayni kuley dabku may sababay shidaal iyo dab ishaay miiliskale karyaw dabku meen male intii haana sababi reed may hadda may ambaahangna una odsi jeedi sidaane dadku magaalada dhan degan hata da wal dabdamise ngomna booyid hata wal han gurmada ngomna may ambaahanaane inta hata nin suubi gurmad maadaama dabkan uusan ka hayin wal maamulka ku darayro siinkooy daray wallahi maamul maaragna mayle ragaane askar oo hoggaah kuroorti yo nafti oo nahad una niila hadal aan reedan baa reedan baa na leeyma diyal hadal ni meerna reedan baa ma intan ka baana inta dabdamis lan ka baani ad hoob wal antami korni reedin ka ba kulay yoona meeng malay miilo hoob la seeda foodi ka haasel lahay miil fooda ka kaasona me miilun dab masaakin ee hantidi oo ka beeli may baage jeediyay dawladda koonfur galbeed ka codsadaane inkastoo inta taharunti kumeelgaarka dawladda koonfur galbeed ma ambaahangna hadilay mee ambadan kulay dhib hadilay maka ag laaziman wallay dhii doona inti nininsuubi dabdamis yan baahangna بسم الله الرحمن الرحيم هير برشيد كفر قلبي السلام عليكم وسين الله تن لما انا محمد ابراهيم علي عبد الرحمن لي رومغاغي ما برشيد الصومالي خاصة رحوين برشيد يكو أصدادنا انت معنا يعني اسهل قانتو اسقرت قولي قوفن كان ملي قوفن كفن ملي ري مكهو ما دام ان رحوين انين سدانهم إلان ايدي ايدي ان دنسنت ما يبنى كميد انت قان عصدتدان اسهل قانتو unun dhallinyaranimadan anaga xilgaangno saddexda geeg ka dheedaysiisig argaasan alxamdulilah geegara doctor ayub stadium garoonkii jeegka wada kulmaayni maadaama dhallinyarada maadaama dhallinyarada eed iyo eedan ku qayb qaadatay intee dabkan dambeeda khaasatan yacni dhallinyaradan oo heer cunay ee heer xaafadan suuga xoola ka jaran anagoo maxmed gaaw ah xaafadda berdaal ku jeeda dad badan oo macnaha yacni maasha allah dhallinyarada eed iyo eedan qayb qaadan anta ka argahayna mayba waa mayba dugsi may leeray horta lama maalin dugsi maysa dhikaasa qof kastana mayna lankuma dilan ku hogaanjay lanfayleeya maanaa yacni walfayl suubiye reer baydhow mayba fadaan intii hogaankan galanta qobatan khaasatan dhallinyarada galantaana qobatano maanaa walwalba walunankan ni galab galan unuuna siyo maanaa wanaagii isin nin horseetan maanaa un ku qayb qaadano walnanka suubina aynu kumid ahta indimana gargaarka degdega gargaarka degdega un caafimaad ahaan aan dhikini laakiin gargaarka degdega may kumid ahaadase yacni tan geega un tanka suubina kumid ahaadase oo geeg maanaa bulshada intay dhallinyarada baydhow ku kulman ena iniska koyni yacni hibil hibil imeel hibil ku dhagatiida un hayne walaalnimo iyo xaafad ku xaafad intii aan iska roornay ونحن دون تلون يرى تقول يقولون ولو كان هتجيك مديون أرق ننتي هل ساك كامل موتور كو جنگفا اللي كيف كو بوكس بيو اللي كيف كو هاي سنة كيف بيو اللي كيف مسؤولي اللي كيف بيو نتك نتك اللي رفض يعني يدو وين يكون أكسني ما بين يكون أكسن أنتي معنا يعني حتى ولو كان هالحبه يعني دبدمسه madii dadkan oo mana ganacsatadan ka weyn reer baydhow isku xilqaaman shantiyo qof ay inta qadigeyga walaajo ganacsata le oo yar qobsatay idooyo u weyn ee qobsadaas maamulka koonfur galbeed yanka baaqayeeda inti macnaa yani ganacsatada si khaas ahaan yoonka baroorijeeno baroordiganka suubiyan yoon macnaa nis halqaameeno yo macnaa maamul ahaan ka maamul ahaan kula dhisan ganacsatada inti dhallinyarada soomaalida khaasatan heer baydhow eenan unuun inti dhanka walaanyagaana dhibka hooba kadhi inti macnaa mare ulimay leeray ada uli walaakale kutumalanay jabjee maana mise qajabje adakiintaala marka reed alxamdulilah hadalka saasaan ku baxee salaamantiin maanaa yani
baydhabo male hal dabdamis oo gurmad goob walboo dabku ka hadlanka gurmada maadaama magaalada baydhabo yeeta xarunta kumeeldeerkan eh maamulkan koonfur galbeed soomaaliya welina gooboo dabkanku kahow damyoojiya ku qiib qaadaayana buuyada xilliga dabka usa kahow biyilaha ka dhaamiyow sakeelo markaasi biyila ka shubow iyo weliba cara markaasa galnyaa dadka iyo ka qaadayaan oo dabka meeloo isa ku ka hila ka shubow guddoomiyaga xaafadda cunay yaa isun dhinay kiijay hadalay wala dhibaatada dayaarta ka gaahayna guddi suugo oo cunay e markii lamaad oo dabka ku haaw qaybo ciida dhibaato ingeysidi waana budisho rayle ilaahay amarshay jare inis naxariisaso u qayb qaadaaso la heli war dabkii hata dami ilaahay amarshay wayba waxaa ka bilaawday dabkana gibirta dukaanku meele gadaasi wal dabe shaahi hortii aan korsanaayaya unugdo yar iyo dhali way buu ahaa dabka haka bilaawday oo qorshe oo wali la arag macal caadi iska darman gabartii caadiya buu dhaawacu ninko kale usun wala dadka damiyaay ahaay usun dhaawacu dadka tawalka deeri oo sidiidas qofu inta kale way buu litukaan meel ka baabaceen ee wali hanta ka jareen kulliiba taysan argaasan ilaahayna oo kori dhib badan ayaal markii lamaado oo xaafadaasi oo suugan ee ka dhiyaw unay eh dabkaasi ka dhiyaw eedaan hanka gargaari eedaa dadan hareen wali tabar awaybo oo ku nool xaafadan tawfiiq iyo berdaalab iyo wali soomaaliya meelaha ku dhawaay or reer baydhoo ciidanku dhib qaadeen damisyey maamulkana baaqa andari marka dambe gudooyadu biyo anin kooyti ilaahay amarshay jara oo dabkiiniyana hooqameedi alxamdulilah ilaahayna badbaadi laakiin wayba kocodsadayay dowladda koonfur galbeed iyoonay tahay ummadda muslimiinta dhow mayla degin dadkaasi lan gargaara naftiyoba lan ala lanka walay awood mayla hanti wax kaburbureen guryaala kaburbureen waliba fadaanaya in lan gargaara tijarto قدمي دبكان أمنك كاي إلا إيا حتى إن والمعمل كدرير أو كوي يحقوقيب قاضي دبكان دمسي جريد wallaahi dad maamulka ku dareera aan ilayma qaban meeliba bulsho hayti lahate ilo kulamo oo meele ama aragna alxamdulilah dadkuna tumiikoosa oo wal dhima tumiikoosa tumiikoosa barcamala bilaawday ilaa sacadaan waybu ahaa alxamdulilah ilaahay dadka ku guulisi ma aragna hadda lan ilo kulmo ma aragna laakiin waybu ahaa ummad badan ha ku dhiib qaadatay gudoomiyaha degmadana in sheegi ada booydo biyo aniin koytada laakiin laanta ilay gobata maarna kulli meeli bulshiyo hay tahay lang milas ka dhajar isuba walan fiiriyana waliba in jeediyay in lan kala wal alla ma ilaray wal bertisalka la dagaalama in lan kala dabdamis la hela magaalada eeda aan ka faylanta allan ka meeli wal ku dhiyaan si gurmida degdeg aan ka baa hadda waliba meeli wal ku dhiyaan wal kala gurmida ma la booydin afti amdaasa bi buuyo um has marka way boo wasiibo wala aan masiib ilaahay jiku dareerto ilaahayna noo yaraay waliba markii lamaad oo dabka saara jeysado ku kahow suuqin xaafadda cunay iyo oona khasaaraga dabkan dhibaataha ku diirasa dadka suuqa iyo weliba hantidiyo
gaaraha jiya oo ka godoomi buundada haboo asharow ee magaalada baydhabo khasaaraga yaa la sheegaya hantila hadeersi isbitaalka guud ee magaalada baydhabo
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام سيدا هذا أديك بإسبتال كاتكاركيسي isbitaalka weyn ee gobolka baay maanta waxaa soo gaaray dhaawacyo iyo dad kusoo dhinteen gaari gadoomay oo dad oo reer baadiye ah oo magaalada ka adeegtay oo u socday tuuladii dib inay ugu laabtaan waa dhinacan oo awacasharo hoos godka ah marka abaari waxaa la keenaaday xilliga salaada maqrib lagu jiray waana dad aada dhaawacyadooda aada u culculus oo qaarkood micnaha waxa waaye madaxa wax ka gaaray qaar ay gacmaha ay ka jajaban yihiin qaar lugaha ay ka jajaban yihiin marka intaas hadda isbitaalka lasoo gaarsay ma garatay marka tirada lasoo gaarsay isbitaalka guud ahaan dadka dhaawaca waa afar iyo toban dhimashadana waxaa la keenay marka shan qofood oo meyd ah isbitaalka gudihiisa hadda waxa oo ku dhintay ma jira laakiin inta hadda la keenay gebigood waxay ahaayeen dad meyd ay ahaayeen shanta qofood marka waqti xaadirka aan kula hadlay hal qof keli ayaa isbitaalka noo yaalo oo dadkiisa ilaa hadda la laayahay inta kale afarta qofood dadkooda ayay dib u qaateen gaariga ambulasta ayaa u qaaday ma garatay marka afar iyo tobanka qofoodna qaar ka mid ah ayaa hadda saalada lagula jiraa dhakhaatiirta la tacaalayaan qaarkoodna marka i c u ga qaybta oo ay jiifaan qaarka kalena qeybaha ayaa la seexiyey marka guud ahaantooda waa dad waaweyn oo ugu yaraan dad afartame afartan sano jiro dad soddon jiro dad isku dhex jiraan dumarkana laba qofood ayaa dumarku oo dumar ahaan oo dhibka soo gaaray ay kamid yihiin ma garatee marka waqti xaadirka marka dhaawacyada dhakhaatiirta way xaliyeen marka in badan wayna la tacaaleyn marka laga reebay dadkaas geeriyooday dadkaas isla goobta ay ku geeriyoodeen ambulasta iyo baabuur kale ayaa laga soo qaaday marka waa loo gurmaday marka maasha allah hadda xaaladdu way degan tahay dadka dhaawacyada la soo gaarsiiyey cisbitaalka dhaawacyadooda ma fudud yihiin mise waa kuwo aada u adag ilaa hadda weli go-aan lagama gaarin balse laakiin dhaawacyada qaarkood dhaawacyo madax wax ka gaaray waaye dhakhaatiirta in badan way xaliyeen saalada xitaa waa laga soo bixiyey qeybaha ayay jiifaan qaarka kalena marka saale xitaa uma baahneen qeybta emergencyga ayaa lagu soo xaliyey waxayna la seexiyey qeybaha ayaa hadda la wada seexiyey marka hadda ma dhihi karo dhaawac oo hadda oo saas u weyn oo isbitaalka wax aan ka qaban karin hadda ilama muuqato laakiin waa arki doonaa beriwaaga markuu beriyo dadkan dhaawacyada madaxa wax ka gaaray markay dhakhaatiirta go-aan ka gaaraan waa arki doonaa ilaa doona gaarsiiyo aadaada umaadsantaha
gabdho ku dareer guddiga adeega garsoorka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geegi shirjaraydka gobodi xarunta maxkamadda sare ee maamulka koonfur galbeed wali sheegayna intii xilka ku qaadeen guddoomiyihii guddigaas sheegayna intii isugududu ay waajibaadkii lunku tiragalay yoogona ka eedaya intii dhululkuusa gadadaay waanuu ahaano ku mid eh xubnooga sii oo war saxaafadeedna hasaari kureedna war fideenka si toosaan la hadlay والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قرآنك أديرين أديك كرسوك وقنفر قبل صوماليا وجيدو مدعوينها كوك كسعة مدعوينها أمامك وقنفر قبل صوماليا أك وزيرك كرسوك أديك هدين صوماليا وجيدو برها أديك كرسوك وقنفر قبل صوماليا مكي وفدالين gaadhadan walaadxada badan gaadhadan bilo todobiyo todobadii bilo tobanaa lamadi kun todobiyo todobadiya maybaa go-aanka deerina arrimahan xataa socdan eedeyn badan oo lahan jeedii guddoomiyaha maxkamadda sare axmed cabdullaahi xuseen fanax eedahaas oo ay hajeediyeen adeega adeega garsoorka koonfur galbeed soomaaliya wixii qalab ahaa oo adeega garsoorka lahaay walaay qalab ee adeega garsoorka lahaay isu oo may lahaay isu kulliyo dhammaantiyo isu garadi meelojeysidii adeega garsoorka walaay qalab ee lahaay lo isu maarida leexisidi meelkada leexisidi koow lama in uu kala diray adeegii garsoorka kalena ka dheegi waayey asigoo la tashaday dad kale tusaale ahaan ka qaatay walaha koow tan saddex mayataa in uu isuma in isu magacaabay tawi tusaale isu kaqaad yani xagga tan uu kagali mayla raayis tala ugu talagaleen socodsiinta howlaha adeega garsoorka asigoo leexsaday kow in uu kala diray ama curyaamiyey golaha adeega garsoorka asigoo tala iyo tusaaleba midna ka qaadan waaye golaha adeeg garsoorka saddex in uu magacaabay garsoorayaal asigoo aan la tashinin adeega garsoorka afar in uu dhacay imtixaankii uu qaaday golaha adeega in uu magacaabay ninku dhacay imtixaankii adeega ay qaadeen adeegii garsoorka in imtixaanka ay ku qaadeen u magacaabay garsoore maxkamadda sare taas oo khilaafsan nidaamka garsoorka shan in lacago galfur ah uu ku soo rogay golaha shacabka koonfur galbeed soomaaliya lacagahaas oo ka bilaabata boqol dollar ilaa saddex boqol oo dollar in garsoore ahaa garsoore oo ahaa garsoore ahaa oo dembiile ahaa dembiile dembi galay oo ahaa oo laga joojiyey shaqada inuu u fasaxay shaqada in xukun oo asiga gaadhay uusan saxiixin rag kamid rag ka mid ah golaha adeega garsoorka uu ku saxiixay iyagoo aan ogeyn qodobka toddobaad in bishii sagaal bishii sagaalaad sagaalkii bishii sagaalaad labakii laba kun laba kun toban iyo toddobada uu soo saaray go-aan asiga uu ku amrayo amray garsoorayaasha gobolka shabeellada hoose in ay ku shaqeeyaan magaalada muqdisho warqada warqad rafacaankana u diray sidaas in tilmaamaha ama shaqa shaqada xafiiska booradiisa booradiisa ku haysto tiim biraha inuu tiim biraha shaqada xafiiska uu booradiisa ku qaato toban furtay aqoon uu ku amrayo garsoorayaasha in ay lacagta ku soo shubaan toban iyo koow in guddoomiyaha uu si toos ah uga axad xad gudbay qodobada qodobka toddobaatanaad ee dastuurka koonfur galbeed soomaaliya xafiiska nambarkii xafiiska xafiis xarafka nambarkiisu yahay ca nambarka lix lixaad laba iyo toban in guddoomiyaha uu toos u galay qodobada kale ah laba laba boqol konton iyo kow afar boqol sagaashan iyo lix heerka maamulka koonfur galbeed soomaaliya in intaas toban iyo saddex intaa kadib guddoomiyaha maxkamadda sare ay u yeedheen golaha adeega garsoorka si wax laga weydiiyo si wax loogu weydiiyo adeega garsoorka ku xusan waana uu diiday go-aan uu hayo gudoomiya gudoomiyaha shaqada uu hayo u hayo garsoorka cabdullaahi xuseen cabdullaahi xuseen fanax inaan inaan qaadi karin lacag uu ku soo dhugay shacabka koonfur galbeed soomaaliya in in laga qaaday xilka guddoomiyaha golaha adeega garsoorka afar in guddoomiyaha golaha adeega garsoorka si kumeelgaana ay u magacaabeen u magacaabeen sheekh miiris maxamed xuseen هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هاشا في العلم عن عبد الله أديب درسوك وهي ونكون كآلة ميئين إني سميل رأي خلال بدن دباتوين بدن قبل خصوبي ما يبقى إلي أسبابها نكون تقالي ما يتاها ون درسوكي أديب درسوكي ودرسوك قبل كباي خاصة ما يبقى دباتين مقالة ودائد انت تسوعتها بس أو شعبك الأول مجاك فيه بس أصلاً ما يدي ليها ربعة دولار مشاكل اسمها مصاريف الأسيائي حتى جاء دعوة دينية سألت بقول دولار وقال فرقه طول ما أنا الهضلي مدعوينها حتى نشاهدني قدوميها مع وزير في الأسواق الهضلي يسوس ويرني سكاست نشاهدني ولا يقن بناك بشوي مرة صارت تبدأ بذلك محكمة أفقوي يعني بأوشة ولا وصل جزء ولبر ديدي إني لهم hore maxkamadii degmada afgoy inay afgoy dejiyey xamarag oodey raggii oo magacaamagarsoo gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare walaa magacaawni kulli oo adeegusala shaqay lahay walaa dandii dadkala suuqsaday marka saasdaafiya qodobadaas iyona inka sii badankaada yaa maydaraay garsoorka kusuubi saasdaafiya maxkamadda iyo shacabka digili marfle iyo koonfur galbeed degan iyo shacabka degan maxaa lahay maamulka koonfur galbeed shaqada kale madaxda xildhibaanada iyo maamulka dhammaantiyo way baan sheegaane sheekh fanax ini usilakaroji garsoorkii koonfur galbeed soomaaliya xamar hanroy jugar hanroy meelifalawaje laakiin garsoorka iniisu degmadaas go indiidi marka indiidi oryola indiidi ragiola magacayo adeeg garsoorka magacayo bal bataadan haddaana baydhow qaasha kusuuji isu indiidi ma shaqaysan efi kale kulli magacaabadi waana maxkamadiin xamarka shaqaysaas dartii adeeg garsoorka go-aanka dheelay inay garsoorkii karoojii dhankaasi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu midda ciidanka booliiska iyo mahad cabdiraxmaan iska eedayo bataadan shay baal ow kadaab ow maydale mahad cabdiraxmaan unatin rogi in sheegno maadhaxgal sheekh mirisaan sheegi maadhaxgal madaxweynaha kala hadalni maadhaxgal mahad maalin yaa adeega garsoorkiisi waa isdhagaarsantihiin heshiya bis ewa xabiisi ay furnaay shareeqa shariifkan horeebi isku dhaafanaadi ilaa mar dambe warrooji حفيسي يفرنا هذول بيلوز ويتو دي روجي لا بالله هاتين شكل روجي باي باي هاتين دي لا هاتين تولي باي روجي مركز بعد ما يبدا زي اماني بان بقول حفيسي يا شقايا مركز تاثير اذا اذا عدا وريا شعارا في ولا مستشار طمانتيو اني كذاب في لكازي هندور اني سعوري يعني ما بكون فرقه بيتي قرصوني اني سعوري يعني هندور هندور ساستفتي انه هو يخرجني قرصورتي ممنوع واي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ni haya bai dawo amana ta bai dawo ita mutu gira ka bai dawo amana ya dawo kuma da lai yi haya mai abubuwa mana rorin na kama da mai da rorin hamar sai wanda lai yi abubuwa da kuma mai abubuwa gira ka gobe daga ra mana zarau na musa ta shi a gare hayi buri ya yi mahad da ya yi da kwaron mu jira mahad mahad da shari'a ya yi mahakamad sator sai da shari'a ya yi haddana si toos ayna sheegay hore mahad isu sarkaalku weeri maayo mahad maxkamad ooma markuu sheego laahinta maxkamadda maxkamadda xorowsha madaxweynaha iyo baarlamaanka isku dhe isu warmagi jiraan ujeeda kale isku leeya hamaran jeed hamaran jeedokun dawladda koofur koofur galbeedana leehe marka warqada sina sinka sheegiyo أنا كبير قالها قدرني كبير قالها ديك وقفونه وقفتهم لكن أسير حركوه قادم
Lido Fresh Fish Fresh Fish Lido yaa amanta labalabaday sheena sidayla haddahaato may labalabada ka sheene may maka erne ana martaha iyo lajarte qadada ka daroy waana hilibna badanaatoy maka erne labalaba ma ee ilaahow aad o liimiliimood madeedhayla hadalaasisiana kawaankan gali hadda ku kooyahay malawal hilibe maaga indoodiyasemay maabi ero kortaan warkaasi haato maabi ero korta sugaarab sugaarab majar murunkuwan dhiigaaye maylan waay hilibey maha haa hinjoogna mar horele kubahi murugtaas may kala jara bedelinu hadda kooy liido fresh fish dhinaga kale gudoomiyaha guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed yasiwiinhan ka horjeesaday helkagaadowkiyo kusuubiyan guddiga adeega garsoorka maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheekh axmed cabdulaahi xuseen sheekh fana oo ee gudoomiyaha guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed waana eh gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka koonfur galbeed yo weli use sheegay inti sharci aan hayn hilkuqaadowg iyo kusuubiyan xubno guddiga adeega garsoorka uu sugoona sheegay inti tillaabadaasi iyo etato sharci dore sharcigan aan waafaqsanayna dadka hilka ku qaadayna lama qof kumide markii lagu reeba inta kale bannaanka lagu sheenay waana kor laha kuma leegi maruse arrimoga si arrimo kale ku hadlayay sheekh axmed cabdulaahi xuseen sheefana gudoomiyaha guddiga adeega garsoorka ee xatihil jeyla ka muruysanyi weliba hadalaysa kumid tahay idaacadda warsan baydhaba aada u mahadsantihiin maasha allah baarak allah fiikum wanaagsan oo wacan marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa qalalaasahan ka taagan ee maxkamadda sare ee maamulka koonfur galbeed waxaa horta maxkamadda koonfur galbeed aan dadka ma taagna ee qalalaasa lagu haayaa dad baa arbushaayo oo aan rabin horumarka iyo wanaagga iyo cadaaladda koonfur galbeed aan diyaar u ahayn oo anigu aanan garanayn meel laga soo adeegsaday marka dee say wax ku bilowdeenna waxaan imahay horaan u sheegay barnaamijka isaga ah in xafiiskaygii la hor istaagay oo qori la ii soo qaatay qaar kamid ah ciidamada booliiska amar laga siiyey kadibna maxay hayso halkaasi ay ka dhacday in garsoorkii marka uu shaqayn waayey guddigii markaasi loo xig saaray baaritaanka inay sameeyaan waxay soo saareen qodobo ay kamid tahay in bal maxkamadii sare koonfur galbeed si kumeel gaar ah gobolka shaqalaa hoose ay ugu sii shaqayn doonta waayahay mudane marka waa gudageli doonaa arrintaasi maanta guddiga adeega garsoorka ee kulan magaalada baydhabo ay ku yeesheen war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay sheegeen in xilkii ay kaa qaadeen oo guddoomiyihii guddiga adeega garsoorka maxaad kala socotaa oo nooga sheegi kartaa may aniga xubkaas ma haayo laakiin waxaa la ii sheegay oo la iisoo sheegay in xafiiskayga oo xiran inay hortiisa ay fadhiyeen halkaasaa la ii sheegay oo saxaafaduna maasha ay kuley inay ay ku sugayeen la ii sheegay laakiin wax ay qabteen iyo wax ay sheegeen ma jirto laakiin waxaan rabaa inaan meeshaas aan cadeeyo guddiga adeega garsoorka horta yaa waaye ma aha marka guddiga adeega garsoorka in nin dalaad ah suuqa laga soo qabtay iyo oday masaajidka iska fadhiyo lasoo kaxaystay iyo kuwa guddiga adeega garsoor ma aha golaha adeega garsoorka waa la yaqaanaa sagaal qof bay ahaayeen wixii raayo ahaa shaqo waa ka tegay laba xildhibaanada raadsadee mid waa ahay midna waa waaye nin wuxuu shaqo ka halagay oo midiy oo maxaan saarayuu aaday waxa soo haray waa waa shan qofood waay shanta qofood saddex ka mid a waxay joogaan shabeellaha hoose waxa xagga jooga waa laba nin sheekh meeris iyo sheekh maxamuud kaliya baydhabo joogo inta kaleo dhan waa illegal waay kayr sharci waay iyagoo toddoba xubnood ah waxa ay sheegeen oo weliba war-saxaafadeed warbaahinta ay la wadaageen in xilkii lagaa qaaday oo si ku meeri gaarana loogu dhiibay sheekh meeris sideed u aragtaa arrimahaas mota hadii hadii hadii ay sharciga hadii uu noqdo cayaar haduu noqdo waa iska waa iska mogtahay waxaan aan jawaab aan aan aan laga jawaabi karin waaye maxaa golihii wasiirada afar kamid ama laba kamid inta meel fadhiisteen oo dhahaya la mid tahay shari xasan xilka qaadne marka wax waxaa la rabaa marka wax dadka loo sheegayo inay yihiin wax dadka ay fahmi karaan oo sharci ah oo wax ku qoran yaa la rabaa inay yihiin hadday maqlayaan dadka oo khadkana aan toos ugu jiro waxaan u sheegayaa sheekh xasan sheekh aadan oo ah gudoomiyaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir sheekhuna oo gudoomiya baarlamaanka ah iyo anigiio ah gudoomiyihii maxkamada sare ahna gudoomiyaha golaha adeeg garsoorka baarlamaanka ayaa kalsoonida na siiyey saddex meelood laba meel markii aan weyno kalsoonida baarlamaanka oo u dhiganta dhowr iyo sagaashan xildhibaan ayaan horta xilka ku weyn karnaa marka waxaan kala meelaha laba wada un carqaladihii iyo qorigii la qaatay iyo buuqii faraha badnaa ee loola dan lahaa in garsoorka tashwiish la geliyo intaas un baa loo jeedaa oga yaro iftiin oo garsoora soo baxay taasaa marka la diidan yahay baa la rabaa in lagu kala xirfaadeeyo waxyaabaha ay kuga eedeeyeen ee daban codkoodii waad maqli doontaa waxaa ka mid ah in gabar iyo ninkeeda isqaba biil ay ka cabanaysay marka ay timi boqol dollar halkii konton dollar laga qaadayay aada boqol dollar ka qaaday dhinaca kalena aada samaysay guddigii loo diray gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye aada xamar xarun ugu samaysay oo aada u diiday gobolka shabeellaha hoose inay gaaraan marka dhowr qodob bay soo qaateen oo arrimahaasi la xiriira qodobadaas haddii ay dhab yihiin ma lagaa qaadi karaa xil sideeda horta inaan u jawaabo maaha qofaan sharci qofaan sharci ahayn oo suuqa laga soo qabtay aniga inaan su-aalinta laga weydiiyo laga jawaabo horta saxda maahaba marka waxaan filaan lahayd qofka ila hadlaaya inuu qofka dhab ku jira u yahay oo oo aniga ii jawaabi kara ana aan su-aalo weydiin karo oo sharci qaba oo isku kalsoon inuu dadka la hadlana awoodi kara marka waxaa la sheegaya wax maahan lagu qoro kulli waa khuraafaad wa maa anzala allahu biha min sultaan ninka aad sheegtay ee banaanka laga keenay ee xubnaha kama mid ahayn waa kuma waxaa goobta joogay sheekh miris iyo xubno kalaa fadhiyey oo ilaa iyo tiro afar gaaraya marka xubnahaasi aad sheegtay labada marka laga reebo qofka kale baa qofka aad sheegaysa ee magaalada laga soo waday sheekh miris iyo shariif maxmuud wixii aan ahaynba waa khuraafaad waay waan gartay waa kayr sharci waay wax jira maaha waan gartay guddoomiye haddii arrintan ay dhacdo oo sidaas xilka lagaaga qaado maxaa waddaa kuu furan xilka magtahay xilka qaadistiisa wey bay leedahay magtahay adi waxay weydiinaysaa wax sharci ah weyga loo soo maro haddii aan kuu sheeg weyga aniga aan kuu sheegay hadduu yahay oo baarlamaanka intay fadhiistaan oo maxaan ku rahdaa dartoska la geeyo oo aniga la ii yeero oo meesha aan tago oo su-aalo laga weydiiyo aan ka jawaabi waayo ama aan ka jawaabo ay ku qanci waayaan cod la geliyo markii codka la geliyo kadib sagaashan iyo dhowr xubnood ay diidaan markaas waxa waaye waxaan meesha usii joogo ayan daraba qaabkaas xilkan iga qaadi kara dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeedna ku qoran madaxweynahan saasaa looga qaadi karaa gudweynaha baarlamaankan saasaa looga qaadi karaa idinka laftigiina wariyayaasha waa inaad horta barataan shuruucda dalka taalla aada barataan maaha wax warqad kastoo lasoo qoray inaad dadka u meerisaan maaha markii taa aan ka soo gudubno ee dhinaca ee adeega garsoorka ee dhowaan waxaad sheegtay inaad u guureyso ee gobolka shabeellaha hoose baydhabo fadhiismo aad ku lahayn waxaad sheegtay sababa adni inaad ugu guurayso ma meeshii dawladda oo dhan joogtay ee madaxweynihii fadhiyey keligaa miyaa adni daro u arkay meesha madaxweynaha fadhiya haddii lagu soo weeraray minaftigaa lagu dilaa waalan ku weydiinaya markahadii meeshii madaxweynaha fadhiyey meeshii madaxweynaha fadhiyey haddii laigu soo weeraray oo xafiiskaygii qori laigu soo qaatay masii fadhinaya adaan ku weydiinayaayo waayahay marka taa haddii ay muuqato ee dabcan meesha madaxay leedahay saraakiil bay leedahay ma u soo bandhigtay oo ma tiri ciidamadan yaa soo dirsaday ma adiga inay kuu socdeen haddii ay kuu socdeen ciidanka amaraa lasoo siina ciddii amarka soo siisay ma la raadiyey ma u sheegtay madaxda uga sarreysa ee maamulka koonfur galbeed anaa wala isoo waco la yiri ma imaan kartid ciidanka oo oo oo jooga xafiiskaga isoo wacay amarkaasaa nala siiyey ma haddaan na siiyey ma imaan kartid baa lagu yiri ha imaanin baa lagu yiri anaana kuu sheegaya gudoomiyaha kamid sala ah dadkii ka dambeeyey iyo meesha laga timaamana baaritaan baa waa kuma marka mudane gudoomiye qofka amarkaasi ku siin karaa maadaama maad gudoomiye waay maad maad saa taqaani waayahay maad mataqaanaa si wanaagsan marka haddii arrintaasi ay dhacday madaxda markaad u sheegtay ee koonfur galbeed maxay kaaga jawaabeen baaritaan baa socda arrintaas waa fuldambiyeed baaritaankeedaa socda baaritaankan kama hordhacayno waayahay marka baaritaan haddii uu socdo maxaa keenay inaad gobolka shabeellaha hoose aad u dhabooshid oo aad dooratid inaad kusii shaqayso duruuftaa keentay guddi arrintaas loo xilsaaray ayaana go-aankaas gaaray baydhabadii aad joogtay afgooy aad ka dooratay mise meel kasta oo qofka garsoorka uu ku shaqayn karo xaalad kastoo ay noqon tahay wuu ku shaqaynayaa
carwo by star elmadara intii roogdana markaato ah aanu cusgooshan eedaga intii baafteena soonna iriidaanka nuur badana arwaya ugaasona arwo by staro arwaka cajab geliyaasu arlaadeen gudaashe iyo oo kaleeba aynolanka daarna iritiya hooba adarogsta
waa hagaag dhugunsadyaal weli wali la dareertana barnaamijkii kulanka warsan oo isinku dhugaysataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo magaagay socodaalu idaacaddu warsan u farsamadana b k walin oo dhugaysadaaytana aalada satelliteka iyo live streamka adduunka meelkasta isinku roogdaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay inti xaq in layin xubno guddiga adeega garsoorka antio xil ku qaadaan guddoomiyaha guddigaas hoo usuguddu ay waajibaadi sheekh xasan ibraahim xasan lugbuur wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed oo waraysi siyaayay idaacadda warsan weli use sheegay inti xubno guddiga adeega garsoorka iyo xaq in layin anti xilku ku qaadaan guddoomiyaha guddigaas howsu gududu ay waajibaade maruusu ku hadalay sheekh xasan ibraahim xasan lugbuur arintaas waliba hadal isku mid tahay الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جيك أو تعرفت أت بليتم إيكو بليتم صدق إيكو دي ولي أيضا كفر حسنا يعني يعني جواب كوبيو نظام ك نس نس ضعف صدق هاي جد ذيك كسورك أو وجري كونفر قلبت فدجينا هاي بيدو مقالة ما لحظة كميل جارك runtii guddi shaqeeyaw hoolaka aamini garsoorkii dhatiis ku wada shaqeeyaw yahay ununa wali haynay wasaarad wali hadhaha galay khilaafaad khilaafaadkaasayna wali damacnay in ununay dijiilo sidii ka xaboon ka socdo koru garsoorka un haka dabagno sidiyeedahay nasiib dare madheen haddana wali dheego haynay in idaacadoo in isku jawaabo hayo dhinaca garsoorka mashaakilkaasay ku furmay eed iyada aan ku xugno wali lana in shuruucdii garsoor lee ku banno maadaama uun wasaaradii anna wali eediyeedan jeelnaa walaa dad lagu sugu hayo garsoornimo haddii garsoorkii dhatiis isgarsooro waayo garsoor makooyow marka way fadaanahay inay mayl araayay arrimahaas ee sidii xaq ah oo u muddo un wada shaqeey kortu lahan dabaqo wasiir bulshada qaar mise gudoomiyihii maxkamadda sare ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wali aaminsanyaa in arintun gadaal ku rehayd wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka bal ku waran arrimahaas shaqo maskale wasaaradda garsoorka iyo yacni soorka guddiga adeega garsoorka hoos is hoos kooyayaan waa in is hoos kooyayaan ka boolis ahaan is hoos kooyayaan laakiin shaqadii oo jal madax banaanto garsoorka iyo wasaaradda atiga wali ka jaree guddiga adeega garsoorka isu dhatiis isku doorradee guddoon wali guddoon doorradeenaa lanki la araaw guddoomiye fanax oo guddoomiyaha maxkamadda saranahay guddoomiyaha guddiga adeega garsoorkana hay is obadeen wali ha qoreenaa guddiga dhammaantiis warqad oo yoo leeyin laakiin shuruucdii yaa jibiy tumo iyo dhowr qodobo ha ka ceedayeen saas daraaddeed maadaama dembiile ay maninhaado koro guddoonkii ee guddiga adeega garsoorka iyo oo leeyin hilkiya ku qaani leeyin aad niinsheeneen warqadoojo madaxweynaha iyo ana oo wasiirka ee bahna deerti in iska weerniyo wali shirkaasay un iska weerni shir guddoomiyaay dhedhexaadiyaayay madaxweynaha wali ka dhammaynay inay mayla raay la wada shaqeeyo wali hadda ku hordhayina lascafiyo umudana saxlaalnimo ee leenka shaqeeyo una saasa ogayni kabacdi guddoomiyihii yaa wali dheegana hatana shalay iniisu idaacadoo ku hadlaya facebook waa dhati isu oo leey amni darre iyo hinjubaado iyo shaqo sortaag liisuubiyay booliska iisuubiya waxaan ku tabi baydhabo marka shaqeeyo kor isu oo leey ana arrintaasa beentiye baydhabo amni waaye muddo dhanaa amniga ata garsoorkana dhuma faragallada kortu sidiisa xafiis iyo in leey shuruucdiisa in leey inay wada shaqeeyano guddoomiyihii maxkamadda sare ahna guddoomiyihii guddiga adeega garsoorka ee xafiis iyo ka shaqeeyo yaa iska ogno wal hadda yaraato dhibaato meelo ku jiroona male geek hatana ma hay deertay inay guddigii adeega garsoorka marlamaad hadaleeno oo layin maadaama lankii shalay walaa unu kawada ballangni geek hatana ku bahi unu sidii yaa teegna xilku qaadadii yaa maylaraa yaa teegna ee lankaas guddoomanin awalayin taas marka shuruuc dhabtay oo taalow hoolin hooba marka may meelaba koyti un hana gudubtay wali in gudubtay marka mayla araaye guddiga dhatiis yoo yaa mayla araaye go'aan ku deela doono cidii yoo doorhadaayeen iyo cidii yoo guddoonka weeldhadaayeen laakiin wasaaradda shuqul makale inii one walay khilaafada hadhaha galo khilaafaadkaas xalleedu halkshee wahay laakiin haddii un khilaafka un xallayna hata booska shay roogon una banaanka ku roogno yacni laakiin wali intaa leh shaqadaasi inay hil isku qaadaan iyo hil doorhadaan wali intaa leh guddiga adeega garsoorka marka iyo shiriyadii ku qaado koran ha sharcigan leeyin xibnaha guddiga adeega garsoorka haddii oo aqlabyadii oo israxaan ku qaado koraan guddoonka muddi horan yoo doorhadi hataa guddoon kale suubsadayaan walba mashaakil emile lankii mashaqay kor aroon soconna may wax bulshada badanta lan kala shaqeey karo la heli karo marka may la raayo una laakiin marna eh, ma araanu lankaasay shaqada ma ku taba karo i ku taba karo una malihini go-aansha go-aansha isu isku le hilku qaadida iyo hilsaaradda la dhati oo waay guddiga idaga garsoorka dhati oo shaqa ma kale wasaaradda maya kabeegi ee dhowaan waliba ee ciidanka booliska ee koonfur galbeed iyo xareereena ee xarunta maxkamadda iyo uga sheegayaan in guddoomiyaha maylan gala kor maya kabeegi xili madaxweyne shariif xasan sheekh qaadan ee utun siyaasadeed iyo mooshinjey usadare maya kabeegi in guddoomiyaha ee maxkamadda sare ee ciidan rajiyey maxkamaddii isla marxantaasna guddiga adeega garsoorkana xil ku qaadaan iska qabsigaas may hilaansheen wallaahi soodaale waana mooji ciidan hareereeyey eh, oo xafiiska guddoomiyaha eh, hareereeyey mooji maana dhiina eh, ma diuna warsani taliska ciidankana ma cadayna markii una dabrahnin ma dhiina ini xafiis iyo ciidanseedi ma dhiina wal xaqiiqe eh, ma aha waa wal usushineediis ikhtilaaday ma aha wal xaqiiqa ah Eh, haddana ma ojiini mooshin hata geeka ka dhanka ee madaxweynaha ana ma ojiini dad mayla raayay eh, eh, dowladda dhexa ku socdo xildhibaano iyo wasiiraba ah inay eh, siyaasa in gaar ah la kooyaan deegaanka eh, space politica ka biyaayaan sida dadka in iska diraan suu biyaayaan maqaalini ata waana aragni eh, dadku mid eh, sida bulshadana mayla raayay garooha wal saase oo khilaafad eh, oo la hariiru eh, shaqaasi dana gaar eh, leh oo mayla raayay eh, un- umbiini xilwaayaal xilwaayaalkaas wal siyaasad ee wadaan oo meelo kaga qayliyaaw eh, eh, aragaani oo weliba dowladda dhaxa xijiyana mayla raayay eh, eh, lutaha noo geliyohayo laakiin bulshada koonfur galbeed nabadaa qabta walaagii dadkaas magaratada ee aan galbi nugulo eh, laga qayliyohayo goonuw laakiin mooshin hata lakushaanayna iyo siyaasadeedna ma aragna Eh, war hata isku- iskhilaafsano oo isku gobsadahayona ma ojiini shaksi istiisin qayliyayo masana eh, dad kaleedo mayla raayay fikradiyo ka shaqeeya walayfadaa isku guri karo walgeeka koonfur galbeed kuladantaa ku degantaa oo ku caafimaad qabtoon anigu ma ma ojiini marka eh, wal oo hata geeka eh, eh, xiriir isla leena ma aha guddoomiyaha iyo guddigay isku qabadeen xilkana isku qaadan karaan waana shabada shaqeyn karaan taasina waa waa farqi gooni ah wal oo mayla raayay geeka koonfur galbeed Eh, dilaayo mase dhabinshaanow ma aha anka dambeyntii ee wasaaradda hoo ee khilaafkan guddiga adeega garsoorkan dhaxay ee irka iska shareero mise ilin ambah wasaaradda go-aanno ay ku qaadada kor ilba maskashadeeda koro walaashayka nin leesuub inuu ku hor shuruuca jarta shuruucda guddigaas mayla raayay haddii oo iskahu soo aqalabiyad mayla raayay ka shaqeeya waa guddoon doorada haddii guddoonkii anfaco waayaan haddana aqalabiyada ayaa kuku qaadaya xilkii kuku qaadaya wal khilaafa mala shuruuca jarta shuruucdaasaa la raaya shuruucdaasana waa la kabeel mare langna sidii yuusufadaw min dhaqama koro iyada iyo dhaqmaxsan
wazani general trading company two warsiday buwa eedayaabto waraabo gaasee leewaha anii wareysinlaanbo weliyow aaday adwo wadani two baydhow warsi dhinkayaalemay warsamow aaday wadani general trading company two wala yaalooba ka aragdi walbankulu kusheeniya wali markabko sheeni dhon baabuurtule wilaglaa kisiyay wadani tuule lisheene maa baydhabo warshid mankiyaala wali aad weydiyaasay waasanaaki walmaha shal reebnahe wadani tuuba lisheenay adduunyada wal ay ku aragtooho wadyarko ha fiirii kooy walaal wadani walba ada aragdu wala eed inku sii wiina wadani wala yeelishani wala koob mome inig elektroniga sida mobile samsung galaxy s5
dhegaystayaal weli welina oo la dareertanay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo kambeyn siyaasadeed suubyahay xilli shacabjoy oo ka dhibaatowaayaan eleynta magaalada baydhabo khudlada midnimada iyo horumarinta koonfur galbeed oo geelka shirjaraadka weeldhati magaalada baydhabo xarunta gobolka baay waliba iyo ku ka hadlayna anti shariif xasan sheekh aadan xillin ku qaado korna ilaa ma uus waktijay ku dhammaystow maadaama shariifas uusan dhabar adeegi deegaanada koonfur galbeed isla madaxantaasna xildhibaanada laftirjo ammaanjo sugowjo wakhti badan ka qaadday gudoomiyaga guddigaas gudoomiyaga khudladaas oo la- gudoomiyaga khudladaas anka horreyntii waliba meelasi ku hadlay gudoomiyaha khudlada midnimada iyo horumarinka koonfur galbeed soomaaliya cusmaan axmed isgoobe cusmaan caato iyo mas-uuliyiin eedan fara badan oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed dhammaan wali inta ku salaamay inta iniska qoyti xildhibaanada maamulka koonfur galbeed khudlada leeraw magaashe midnimada iyo horumarka koonfur galbeed dhammaantiin salaamta islaamka siin salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bacda salaam ee garabka horumarka marka may raaya midnimada iyo marka may raaya maamulka koonfur galbeed haddii unana walaa un ku hadalna fadaano mise inta iniska koyni weli muqadasah madnimada marka ma yarahay koonfur galbeed jiritaanshe iyo marka ma yarahay system iyo hadda dhisan marka ma yarahay sidii uyi ilaa waqtigii marka ma yarahay lagu deerow liinka talagali ini sidii aan jarto marka ma yarahay lam- lam taabtan ata iyo marka ma yarahay fikirkan iyo aglagaan marka ma yarahay noosiya nigata tan kale weli lanaah marka ma yarahay una dad siyaasiyiinga dalka roogan dibadda roogan maamulka koonfur galbeedladen walaanyogaana un iska saana helna horan gobodi haddana gobodo doonanoo marka ma yarahay isbersho badi helaayan aan wara korna yajar oo barnaamijku marka ma yarahay hadda dhisan marka ma yarahay si una daraamayn una dhisnayn weli lanaah marka ma yarahay walwal waqti liin waqti lahamari لكن إلهي مرشي إنك إنديرسيون وقت كلا دمان ولله ناه نوع أمباريان أن آيان أن أفلق ديان موادني ودلكا لي مال كل ميل فدان كوكو هذا القرآن ميل فدان كوكو القرآن لكن ولله ناه والول وقتي لي وقتك هذا ساعد اللي لي مرك مير هاي سيستم كون هذا دسن إي وقتي لي اختر قالي إدي هذا روكتو مسؤوليت كهو مسكوراستيك فديد إني لك احترامه إنك دقانا مسن كباغانا مسن جيدي لهاين ولا نيوان كلا تليان haddii lankii dalku hogaanshi iyo marka horumarshii kala damba fadaa marka meel haayo ini hogaamiye diyaaran ee usujar oo muwaadin ah horeer koonfur galbeed ee idkasta iyo degdegidmo kastama gobol kasta oo sideedan gobolaha hujeeda wali lana han diyaar garow halka sana dhaman wali ku bacda ee marka meeraha helii doorashada dhiyaasa ha ka dhawaayaan haddii ilaahay hor iyo waqtini exama walaay kor wali lana marka meeraha farfareen iyo isriyow iyo marka meeraha wal hadda dhisan iyo shacabka dhagaashii mugdigiliyo iyo saas ee marka walaa min dulqaadada korno dhabaani atan shacabkaanu dhiigaseen shalmeygeerad lahaayeen irita mooshinga sheeno koraan wali fadaan suubi koraan lang aburiyaa iyo aburiyaas iyo milah horra gabaan marka meerahay kursi iyo wadda fadhi haddii aragtidiis nagatantii maamulku na toosnayn mooshin ha qorada koraan is aayo idaadi isku barbagaano kalmahantii mooshin ha qoraan baarlamaanka laga shal bahay sheeno koraan diyaaran ani mooshin keli sheeno marka meerahay kulli wali uu gabno fikirkaan oo marka meerahay hadii odayo la deero ku sugaan salaan kadib ma in sheegane walwali kiifayliina markii aad ha koo gohan oo aad korkaka ha ku gohan xildhibaanaha koonfur galbeed lama garab naqdo koraan dhaliil koraan madaxweyne joog usku haddii unulaynoo koyto hay-ado fadhi laakiin haddii ana kaar lahay igeliyo oo aan hallabaho kaarkii isugu hay yacni umuti ka ambaaray dhibsheelad oo umuti dhatiye walaan juudi ayoo geliyo hayan war ma ka baahanaynununta war nimanka una nafara geliyohay gorodaanuun daddaanoo saaran ma eh dadkii una shalay koonfur galbeed dadtiya ka dhisnay una muqdisho indirsaniyo dhiisaytu wadaantaas indeersiyo una layn ini aan inaqadu mahayn ini baarlamaanka shalgado hatigeeka lama mooranii shal hareeyo mahayn eed iyo eed aan ku qaldanta tanyee eh waylana in sheegane dadku walaalogaan eh dhexe dowladda dhexe niinka jaro berri walniin qobda doono walniin tara doono walaalowsi kale koo naga tahay hanagoya kalan hanka naga to idii dhatiya dabanka shadoy soomaali may koonfur galbeed jeleediye leh may un ay shalgadme ayow isdhow kor rahaween yala eraysaasana ninka bay misdhowaano misdhowaano tabakin sheegane malna ero doono shariif xasan sheekh aadan dhaliila leeyahaada koro weeldhada koro qof beli aadan ew waximaha ka degaa wala ku hallahu koro soomaaliba may kama mahadaase lan habar dhali halma seega waayo si tartiiba deganaan eenaniiska sheega mee an oowka ay wada ruunaya shan boqol ha i siiday koy dawaleeya raasa isku qayliyeela intay roogdi maaana ma eh waa in sheeganay dadku walaalogaan ee noo siin cambaarayaan una oo siin falanqeeyaan una oo farsiinka suraan sideenaas kala dhalanay amuurtan ijaabuu korkeen dhaladay kalleento allikaweelu marka way in sheegane dadku walaalogaane e madaxweynagan madi waliinka darme walmaku gooyasaanasan lanatan siin sheegan wallaahi madi waliinka darme maku gooyasaan sifayla iin fiirsado haytanga taawiye may siin sheegay xildhibaanay hata dadka geeg odyay gadmohay moor lama moorni shalare afartaan dhammaysana baa ogolaadaseed mayu marka madaxweynihii taraajadan dheer haniing mari adoo hatana shariifasa in ridu doone hatana wejiga haniing huraane niin kooyas intii kooy fadi hata kiin digohayna kalana kooy tafadal ha dhawaaw yaha ka dhawaayana weliba weliba xildhibaanadaan walqaday baahada ku fara badatay maay maqabni yoob yoobaniyo ka raan eedmin fadaan red walgaajo la eraw iyo jare dhammaan xildhibaanada intaniska kooy iyo dadkana dhugunsada ayba salaamayiin salaamta islaamka ka salaamayiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamku bacda maysiin sheegayaan lama hubnaadlay ku hadale magaagay cabdishakuur yacquballare guddoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka ahaa dadka siyaasiyiinta ee dalka walhambaradi oo aqoon le walhabaraday kooy labaatan sina soddon sina walhadhikadaay waana wala ridee lahoo haddii aad garoobay oo wal ridowlayna hambahi bal ogow madii aad wal ridda adiina walka ridi doona walka wadaba kooy doon hoo helo hob kaleeb maaba hela- helaas aglagaas insheento langmadolla dooradi ku herow baroy madii aad baratoon hatan ha tartimow baroy langmawaadan ee dhulkan dhaladay walna ha baraday iska kalsoon nagoy dadki ka dhalayna kalsoonidaasi adiina naftitaa nafti aan sheeg kalsoono oo inaad walhabaratay dambe walhari doonto fuujarka wal ilaahay ha ha kiingori layna helaas hortaas ogaaw tan kale dowladda federaalka ma injeediyey horta dowladda dalkan lang cidmiday difaac umatunku fadaasa horumarku fadaasa hantidii dalka lahaay la shalgoosado lasla wadaaga laku fadaay xisaabtan oo dhaf ee binaanyaal ee laku fadaay haddii un haniinagato maamuladii dhisanaayeen maamul goboleedii dhisanaayeen ha ka nagata dowladdaas ma shaqayna lana hildhibaanadiye wasiiradiye wasiir ku-xigeenadiye aqoon-yahanadiye garsoorshe dowladdaasi shaqeeya oo ee hilshaqeeyan maamulada dhisan oo leh garsoor barlamaan fulin wasiire madaxweyne leh hi ku dambooyin horta ee ogaado dadka una dooranay inta ku darnay oo lixdan iyo kow ka gaaran ah oo may ogaadaa sanaa ini oo lixdan iyo sagaalka macal agalsho sare ah may ogaadaa sanaa dadka dhulku hangnaara may wali tabartiyo haaya haka mari oo hata fadhigisanka fadhiidanba dheliyey madii hore si lasan araay ogdiin may weelaa sana dalkii kin horumarka hati rooga awoodda taalla teknikada taalla talada lakasuubii ini taag jartan yo waajibsiin e waajibkin may abuaha muqadas e inaysan taageertanoo wali isin ha helaan federaalka u kooyan taliyaasha ciidamada silasinka yuftiila u fiiriyey wasiirada silasinka afteeni u fiiriyey walwalba yuftiilka isin lasin haay fiiriyey gududo waajibka isin meelika la haytan marka koowaad annagoo ah baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu shirkan golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iskugu yimid waxaanu difaacayna waa sistamka dowladnimo iyo faynuusta ka shidan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya een annagu u nahay ee sharci disintii saaxiibadana kaleta ee dhan kale wax ka fiirinaya waxaanu leenahay war waxaan difaacayna waa sistamka dowladnimo shariif xasan ninkii neceb waa shaksi ka mid ah ee ummadda soomaaliyeed waa madaxweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed laakiinse waxaan difaacayna waa sistamka iyo hegista siyaasadeed ee asaga uu madaxda ka yahay sidaa darteed xilligeeda ha la gaadho xildhibaanku booshin wuu keeni karaa laakiinse brobagandi iyo in t v laga hadliyo in shari la qabta iyo waxaan munaasabayn in laga shaqeeyo anagu ku faa'iidaysadaan khaasatan anagu ku faa'iidaysadaan anoo afka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ka hadlaw een wali fadeey in aan haka gaabi een walaay hadal ee la sheega fadi wal sheegi hadala dareero oo meel eraay een baarlamaanka koonfur galbeed iyo dawladda koonfur galbeed iyo systemka koonfur galbeed lakama jaxaabiyo wali liyaabana lan wiino meel eraay damiir shay shalgohi oo fartisinti farlakanudayf reedlanku nagsadi fartika dheglarey tiitis haysada waana dj iyo dhacaansha indareeman shariif xasan hal kursi ka fadhi boqol afarti iyo sagaal kursi uni ka fadhiinan dadka ha dareeroo leh sistamkan adduumiyo hayna dastuursha ha suubsadeen xildhibaanadii ha suubsadeen wasiiradii ha suubsadeen madaxweyne joon ha suubsadeen miilaka marqaamahan ad halka haagoe lagaba adiina habshan dhow hayd xaqiiqadan ii sheegneen ay hata inta fadhiinana lihidameeye inta ka fadhiinana ay usolanka dheganayna baarlamaankan kumid nagada anni kowku eh yabal iraaraha haji gamsiintu luku bahasan yaha gale hooba madotan la shaldroon rajaman qaban yana nagadaw kishalmay geerad babooray ana ku gale yaha gala doon shariif xasan gaba aragow sheek alqiilsiinka nagade hatta hooba batang baarlamaanka galaasana walkale hooba ku aytan hanuun galnya kakiyi bogol koobaal ku gaadeen wala isanka markaatan ha ku gaado aytan laakiin bareera maaba ku helaasaba hooba mado irita lakoonnaga jagbointa etoobiyaanka ka hor yaala kii may la rahay een, hatana madaxtooyada ka hor yaala may la rahay een, ah, ha- habdhooriyaashii baarlamaanka ka hor fadhiyaan haani xafiiska madaxweynaha ka hor- ayaa ka hor fadhiyaan adiibaa meelin dheeran intaad hodhasho dharafo fadhi adoo xildhibaan hayna ka dulgaaday beesi helaase dadkoo wali la rahay beesasheeneen tumi siyeedkun ama labaati i kow kun oo doolar koonfur galbeed hooba ka beddeladaanaan hata iskaranin hataan bahani dadka beesada ha aruurii bersho wasiiri ku nagaday koonfur galbeed laku dooradi oo federaalka landiray koonfur galbeed ka abtirsadaas dadkii afar kun laka qori wali ka tuugta meena sedelay dhiibay wal tabartiyo bahaan yeeta afarti laka qori baha dhiibi waay beesiyo laha ku qaaday hee sidiid al shee ogolole sheen la eri ikii afarta ha dhiibi kanka badana sagaal kun dhiibi haya hooba systemka i mustaqbalka ummadiitanka doorsadaanang hataba nii sheegneen ay maagantida iska daahineen hooba taasan hayne systemkan una dhirsaneen walba un ha ku marnang ka adkaysanan fadaanang migil aawadiisnun ku marne aadiis maran laang nuugi hooba jara sanni indhaman shariif xasan hala baarisulumay beesadu un niisa hariiriyaasoomad boqolkoniinka sheenana isku dhaafa baryaha ka tartan hooba hella madaxweynegoona eta hooba lakoo helan shariif xasan meeliya suranyi hooba kiin do-ayin do-aadee la suranyi hoob beesa kiisayaayin beesadee la suranyi wali fadaane systemkan magalaw gorgortan magalaw lihidmeeye inta ka fadhiyanana haan i dheegahayna warsano haan iin dheega doonen la sheegana warsano ilaahay ku obsadaa dal i dibad meelba unan banaan antay ku koytan madilan eer koonfur galbeeda erohaynabo ida shariif xasan ha erohayna koonfur galbeed muxukunshe i systemshe dhugunsideel haanas waliba in xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geegi shirjalahed kawaaludi magaalada baydhabo xarunta gobolka baay
axmed baabuurkan imbi arooskii udaykan waa daaynayan haye saaxib haye haye
أنا نيهو غاريا ما بكعي ما حكو دعنيهو أرضو مكانك النظن وين ضهني
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid la eraaha biyaato magabu ilow waliga alay hatta fadas inaad cilid isku geleeda baabuurka oo maxay ciladan gelinaya gaariga shidaal waa shaqaysan yaa kishibta baabuurka may shidaalka marka aad kishibaas baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may
dhinaca kale xildhibaano lamaga bahay samata biyowka iyo horumaryowka shacabka koonfur galbeed soomaaliya yo waliba ku hadalena arrimo yo kumidayan mooshiinka yo kuwadan madaxweyne shariif xasan sheekh aadan yo oona sheegi inti siyeetun qof hata mooshiinka gudbi xildhibaan aamiin maxamed faarax oo kumida xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo waraysi si ay idaacadda warsan weli uuse sheegay intii mooshiinku gudbiyeen madaxweynaga maamulka koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waana iyo unku heri doonna siduus hadalkan dhiki maruusu ku hadalaya xildhibaan aamiin maxamed faarax waliba hadilaysi ku mid ahay magacayga waa amiin maxamed faarax sida aan horay u sheegnay annaga sida aan horay u sheegnay annaga annagoo xildhibaana siddeetan iyo dhowr qofood ah waxaan mooshin ka wadnaa madaxweynaha maamul goboleedka ee koonfur galbeed mudane shariif xasan sheeg aadan arrintii ayada aheedna weli way noo socotaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa maalamaha sooda nagu soo haya inaan ku guulaysano insha allahu tacaala waxaad sheegtay ee siddeetan xubnood inaad tihiin ee baarlamaankana waxaan ognahay in ay yihiin boqol afartan iyo sagaal lixdan iyo afar ka mid ah maanta waxa ay ku jireen magaalada baydhabo waxayna taageereen siyaasadda ee shariif xasan sheekh aadan marka idinka tiradiina soo kama yaraa siddeetanka aad sheegtay waxba kama jiraan waayo lixdan waxa la yidhahda meesha ma jiraan xildhibaanada siddeetan iyo dhowr qofood aan ku sheegayo inta hadda aan qoraalkooda hayno waayo inta kalena dhowr iyo labaatan qofoodna wayna la soo hareen afar iyo labaatanka saac oo haweye waxay leeyihiin ee waa idinla jirnaa waxaan kuu sheegayaa maxamed aadan socdaalo waxaan kuu sheegayaa inay arrintaas eh, xildhibaanada lixdanka aad sheegayso oo wax aan cadeymo aan loo haynin insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa annaga dhowr iyo siddeetan qofoodaan nahay dhowr wasiiraan nala jirto hataa oo weli nala soo harinaya afar iyo labaatan kasta xaggee waxa idin marayaan annaga idinkaa idinla jirna ay leeyihiin insha allahu taala waxaan ku guulaysinayna ilaahay idinkiisa anta hadda aad sheegayso oo macnaha aad sheegayso waa caariya oo la rabo in arrintaa lagu burburiyo mana burburayso insha allahu tacaala go-aan midaysanay qaateen xildhibaanada maamulka koonfur galbeed waayahay ee wasiirada aad sheegtay oo idinla soo xariirayaan oo sheegayaan in shariif xasan xilka laga qaado waa kuwe hadda aniga ku arbaadi maayo kuma sheegayo magacyadooda laakiin waxaan ku hayaa in arrintaas ay ka go-on tahay in afarkooda xildhibaano ay yihiin oo ayna raalli ku ahayn eh, arrinta socoto oo maamulkan koonfur galbeed uu ku dha- ku dhaqmayo marka insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa waxaan ku sheegaynaa shacabka maamulka koonfur galbeed mar dhow in ay wax ku farxan kasoo baxo oo ay sameeyaan xildhibaanada ee ma- dowlad goboleedka koonfur galbeed ee xildhibaan amiin ee sida aad la socoto deegaanada koonfur galbeed iminka waxaa ka taagan ee marxalad dhanka nolosha ah xilligan iyadoo taa ay jirto maxaa idinku qasbay inaad keentaan mooshin ka dhana ee madaxweynihii koonfur galbeed idinkoo weliba tiridiina iminka lagu sheegayo afar jan iyo saddex xubnood dhibaatadu nolosha ay sheegaysa wax walba waxay leeyihin sabab waxaa sabab u noqotay in ay xildhibaan maamulkan koonfur galbeed ay shacabkeeda ay dhibaatadaan oo nolol la-aan iyo caafimaad la-aan ay u rafaadaan ay u dhintaan ay u ay u baabacaan waxaa sabab u ah maamul xumada oo koonfur galbeed ay ka jirto marka taasaan rabnaa inaan ka saarno insha allahu taala aan u saarno dhinaca caafimaad iyo dhinaca waxbarashada aan hagaajino insha allahu taala shacabka waxay ku farba- ku farxaan aan samayno ee tiridiina mar haddii aad ku celiso ee siddeetan ruux aad sheegtay ee maanta waxaa goobjoog u ahaa ee tiro lixdan iyo afar xubnood oo meel ku shirtay oo sheegaysana in sharif hasan uu dhammaysanayo ee wakhtigiisa xildhibaanada koonfur galbeedna waxaan ognahay inay yihiin boqol afartan iyo sagaal mudane marka soob oo idinka aada badsanaysaan
maxamed aadan socdaalo waxaan ku sheegayaa waa bariyey waxaa la yidhi shacab laguma kariyo annaga afar iyo labaatanka saa facebookadan joognaa muuqaaladeen aad aragtaan haddii lixdanka aad sheegayso maanta magaalada baydhabo ay ku shireen facebook ha lasoo saaro yaan la qarinin waxa isqarqarinayo oo meelaha laga soo aruuriyay xildhibaan ma noqdaan xildhibaanada maamulka koonfurka waa is yaqaanaan facebook ha lasoo saaro antaasa meesha kusoo shirtay ha la yidhaahdo waxa maanaa oo kuteen waay waxba kama jiraan waa kuma jiraan aan kuleeyahay xildhibaanada afar iyo labaatanka saa waa shirna annaga arrintaasana ka wada hadalnaa ilaahay edankiis door dhowna waan geyn doonaa muujada qoraalkiisna waa diyaarsan yahay insha allahu taala ilahay edankiis maxaa keenay in xilligan wakhtigan la joogo aad keentaan ee mooshin ka dhanaa ee shariif hasan sheekh aadan walaal waxaa keentay maamul xumada iyo shuruucda maamulka koonfur galbeed u dugsin aan lagu dhaqmaynin dana khaasa loo adeegayo danihii qaranka laga tallaabsanayo dhibaatooyin fara badan aan aragnay ee keentay insha allahu taala ilaahay idankiisa wax walbo ilaahay dartiis loo sameeyo waa taam noqonayaan wiya ilaahay dartiis ahayna ma taam noqdaan ilaahay idankiisan ilaahay dartiisaan u qabanaynaa waxa weeye waxaa arrin sadaqadu jaariye waay ummadeenaan ku sadaqaysanaynaa ilaahay idankiisa afar iyo labaatanka saa shacabka waxay leeyihiin war maxaad noo haysaan saan maxaad nooga haysaan waa idinku khasaarnay saasayna leeyihin ilaahay idankiisa shacabka maamulka koonfur galbeed saddexda gobol baayo boqol iyo shabeellada hoos waxaan leeyahay goor dhow insha allahu tacaala waa baa idin bari doonee waxaad u bixi doontaan dharaar cad baad u bixi doontaan mugdig waad ka bixi doontaan xildhibaanadiina ku kalsoonaadaan leeyahay waayahay sida aad la socoto ee shariif hasan idinka ma soo dhisin haddii shariifka aad ridaan oo dhab ay noqoto idinkana waad dhacaysaan ee sideed yeeli doontaan waxaas waa been waxba kama jiraan waaye annaga shacabana soo doortay sharcigan ku taaganahay marka keliya aan sharci ku taagneen waa la og yahay hadda kuu sheegi mahayo marka ilaahay erinkiisa annaga waa taagnaanaynaa waana sii joogaynaa waana sii joogi doonaa wax dhicitaan la yidhaha ma jiraan su-aashaasna inaad tiraahdo aniga waxay ila tahay su-aal aan sax ahayn in la isweydiiyo xildhibaanada maamulka koonfur galbeed shacabkii soo doortay ayaa joogo deegaankooda ay joogaan insha allah waktigoodana waa ay dhamaysan doonaan waxaana rajeeya markay waktigooda dhamaystaana inay soo noqdaan haddii ay shacabka ay ku farxaan waxay sameeyaan ugu dambeyntii ee maanta waxaa tihiin ee xildhibaanadii koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa la sheegayaa inay jiraan gacmo kale oo dibadda idinka imaanaya soo xildhibaanadii koonfur galbeed aad tihiin ee shacabkii golihii wakiilada aad tihiin shacabkii oo idinku dhuursugaya ma wanaagsanayno in aad samaysaan oo idinka idinka go'do inaad mooshiin ka keentaan shariif hasan oo gacmo dibadeed aad adeegsan waxaas waxba kama jiraan meesha aan ka bilownay in meesha hadda aan joogno sa- sabr mugda su-aal ka dhan waa la wada ogsoon yahay annaga idina taageerayso dal i dibad oo arrinta aan wadno shacabka koonfur galbeedna ka mid ah waan soo dhawaynaynaa laakiin id hadda annaga aan lacag ka raadsanayno ama laalush aan ka raadinayno arrintaas darteed aan u samaynayna ma jirto waana ku caddaynayaa wayna muuqataa biloway dhammaadna waad ogtihiin waxa idinka qarsoon ma jiraan ilaahay idankiisa arrinkaasay waa been aan ku leeyahay waxba kama jiraan waa وهاجاك لغويس ديالكاس ولبا هلبان آمين محمد فارح حكومة مدنيالك بارلمان مامول كوفور قلبت oo dhan jey ku waramaay mooshiin iyo sheegeen intii ku gudbeen madawiine shariif hasan sheegaada
Rahat, company, respect, marche!
Auch NCL, NCL auch. Oder schön, kann man drüber ich finde.
erin hooraka daayi wasabalin guuriyey aan booro wali asilin ogayna iyo eeriglow usbahal mace saxaab kambani
ra-iisul wasaare khayre bilow hataa dareere dalku waliba un ku rureeyi doone dhammaan adowga soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka hadlay shirka wada talidowka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka oo qeybta ku ah dowladda federaalka soomaaliya wali use sheegay anti yohadhowaayayaan fikirka ah anti biroha dareera guud ahaan dalka lagu rureeya dhaqdhaqaaqa shabaab siduusa hadalkan dhiki ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo arrintaas ku hadlay waliba hadaliis ku mid ahay waxaan soo dhowaynayaa fikirka ah bilaha soo socda in kulligeen aan ka wada shaqayno dalka sidaanu xoreyn lahayn sida uu ku baaqay madaxweynuhu xukuumadda federaalka waxaa ka go'an inay la shaqayso xubnaha kale ee wasiirada ee dowladaha goboleedyada dowladda federaalka xubno ka waxaan dardar gelin doonaa wada shaqaynta waxaan ka shaqayn doonaa waxyaabaha dhim- dhiman si aan u dhammaystirno waxaan ka ballaarin doonaa dowladnimada sidaan markii hore u bilownaba inay ka baahsanaa taxamar oo laysugu tago gobolada laftooda oo halkaas lagu qabto shaqooyinka laakiin waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan u sheego mas-uuliyadda maanta na hor taagan ama na hor taalla waxaa laga rabaa cid walba oo soomaali arrimaha siyaasadda iyadoo ay muhiim tahay in laga shaqeeyo oo aan ka shaqayn doono hadafka ugu weyna shirkani waxa uu yahay waan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeed ay dhegaheeda ku dhici doonto in kulligeen rag iyo dumar aan ka shaqayn doono sidii looga xorayn lahay dalka soomaaliyeed cadowga
daynab inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnimay dayrarinatanjed daarudawa hosbitaal usumay daarudawa hostal leyli lemay fola isbitaal daawo ngyaadhuwamay way
barnaamijkii kulanka warsan oo uu ka seensaari anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxmed soodaala waana siin la dareeriyay dhiniga farsamadana waliba galanfiingiisa ay saaxiibkayga maxamed biikey tan intii barnaamijkan barnaamijkay dambe una reedunku kulamaana maxamed socdaal iyo baxda warsan oo isku duuban oo san leh sadiyo hamiig nabad ah